bismillaahi raxmaani iraxiim qodobada wararka idaacadda jowhar waxaa uu idin hayo waxa ugu dooran taliska ciidanka booliska hirshabelle oo ka hadlay dib loogu geystay degmada ceelbaraf ciidamo ka tirsana xoogga dalka soomaaliyeed la taliyaha madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya dhanka maamul goboleedyada oo cambaareeyey dhacdadii shalay ka dhacday degmada ceelbaraf shirkadda rotana oo ku dhawaaqday inay muqdisho ka dhisayso hoteel caalami ah wararka dibaddana waxaad ku dhegaysan doontaan gargaarkii ugu horreeyey xuntaha oo gaaray caasimadda suudaan
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay shirkadda korontada shabeelle
dhegaystayaal intaasi waxay ahayn qodobadii warka ugu doorka roonaa haatan isagiioo fidsan taliska ciidanka booliska hirshabelle ayaa ka hadlay dil loogu geystay degmada ceelbaraf ee gobolkan shabeellaha dhexe ciidamo ka tirsan xoogga dalka soomaaliyeed weriye bashiir cali daahir caanaboore ayaa warbixintan eegaya taliska ciidamada booliska dowlad goboleedka hirshabelle ayaa si kulul uga hadlay dhacdadii ka dhacday degmada ceelbaraf ee gobolkan shabeellaha dhexe kaasoo maleeshiyaad la sheegay in ay ku dileen askar ka tirsan ciidamada dowladda taliyaha ciidamada booliska dowlad goboleedka hirshabelle korneyl xasan ciisow xasan ayaa ka hadlay arrinkaasi waxaana uu sheegay in wax laga xumaado ay tahay in ciidamo qaranka soomaaliya difaacayo in ay maleeshiyaad ku dilaan degmada ceelbaraf taasina uu sheegay in aan loo baahnayn inta badanna haatan tallaabo ay qaadi doonaan ciidamada booliska hirshabelle iyo kuwa federaalk ee soomaaliya gacan biraani ku soo qaban doonaan ciddii ka dambeysay falkaasi lagu dilay ciidamada xoogga dalka soomaaliya ee marayay degmada ceelbaraf kaasoo maleeshiyaad la sheegay inay ku dileen sidoo kale taliya ayaa sheegay in ay meel walba ay galaan maleeshiyaadkaasi falkaasi geystay in ay gacan bira ku soo qaban doonaan aanay sharcigana hor keeni doonaan
waxaan cambaarahaynaa falkii ka dhaca meeshaas oo faalxumada badnahay run ahaantii waxaan ku tilmaamno ma naqaan laakiin fal xun ayaa meeshaas ka dhacay in ciidankii dowladda soomaaliyeed oo dariiska shan oo ayagoo ka soo baxay difaaci oo dalka ee dadka u dhimanayay in waddo in loo galo la dilo run ahaantii waa wax waxaan ku tilmaami karnaa ma naqaan waa wax aada u faal xun waa cambaarayhaynaa waana arrin aan wanaagsaneyn oo fiicnayn arrintaas dadkii sameeyana run ahaantii waa dadan ka fiirsan waxay sameeyeen ayagana ka dowlad ahaan haddii aan naha dowladda hirshabeelle go-aan ka soo baxay madaxweynaha oo noogu sarreeyay wasiirada in tillaab sharciya laga qaado diyaar ayaan u nahay tillaabaan ka qaadaynaa meel kastay galanna waa ka dabagelaynaa in dowladda soomaaliya ciidanka xooggana waa garab istaagaynaa waa horkacaynaa waxaana diyaar u nahay in laga qaado tillaab sharci waafaqsan wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuur ayaa goordhow shir jaraa-id ku qabtay magaalada muqdisho waxaana uu sheegay in muddo afartan iyo sideed saacadood ah lagu soo qaban doono dembiilayaashii ka dambeeyey dilka askartii ka tirsaneyd ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed loogu geystayna aagga degmada ceelbaraf ee gobolka shabeellaha dhexe wasiirka oo la hadlayay saxaafadda ayaa yiri ugu horeyn shacabweynaha soomaaliyeed meel walba ay joogaan waan salaamayaa gaar ahaan ciidamada qalabka sida ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed meel walba ay joogaan waan salaamayaa salaanka bacdi waxaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed uga tacsiyadaynayaa dhacdadii foosha xumeed ee shalay ka dhacday aagga ceelbaraf oo dhibaato loogu geystay xubno ka mid ah ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed qaarna maaragtaa meeshaasi ilaahay ku oofsaday qaarna ku dhaawacmeen intii dhimatayna ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u naxariisto inta dhaawacantayna ilaahay subxaanahu wa tacaala caafimaad ha siiyo waxaan rabaa inaan shacabka soomaaliyeed iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed la wadaago ficilkaas cid allaale ciddii geysatay in muddo afartan iyo siddeed saacadood gudaheeda lagu horkeeni doono cadaaladda ayna ka shaqaynayaan dhammaan ciidamada qalabka sida iyo hay-adahooda cadaaladda ay ka shaqaynayaan waxaan rabaa inaan halkaan uga digo cid walba oo ku lug yeelatay ficilka noocaas oo kale ah inaysan ku harsan doonin geyga soomaaliyeed iyada oo xura waxaan rabaa inaan halkaan sidoo kale aan uga digo qof walba oo qayb ka noqon kara ama ka noqday ficilada noocaas oo kale ah inay ka digtoonaadaan waayo annaga haddaan nahay qaranka soomaaliyeed suuragal nooma ahan ciddaan doonna aan ahaano qabaa'ilkaan doonna aan ku kala magacawnaano in ciidamada qaranka la garaafeeyo ma yeelayno haddii ilaaha yidhaahdo qof walba oo soomaaliyeed iyo qolo walba oo soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa inaanan dhiigga ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed la isku cafin doonin lana yeeli doonin in lagu garaafeeyo geyga soomaaliyeed gudihiisa sidoo kale waxaan rabaa inaan halkan uga mahadceliyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed sida sharafta leh karaamada leh maaragta qiimaha leh ay mar walba u garab taagan yihiin geesiyaasha ciidamada qalabka sida ee la dagaalamaya khawaarijta meel walba ay joogaan iyo si walba ay maaragta u garab istaageen maal iyo muruqba inta ay ku garab istaageen waan uga mahad celinaynaa la taliyaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya dhanka maamul goboleedyada maxamed xasan qoone ayaa cambaareeyey dhacdadii shalay ka dhacday degmada ceelbaraf safiyo cismaan cabdulle ayaa warbixintan muqdisho ka soo dirtay
shir jaraa'iduu magaalada muqdisho ku qabtay la taliyaha arrimaha maamul goboleedyada dalka ee xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed xasan qoone ayaa wuxuu kaga hadlay dhacdadii shalay lagu dilay askar ka tirsan ciidamada xoogga dalka oo ka baxday gobolka shabeellada dhexe islamarkaana kusii jeeday gobolka hiiraan dhacdadan ayaa ka dhacday degmada ceelbaraf oo ka tirsan shabeellada dhexe oo xaduud wadaaga ay yihiin gobolka hiiraan iyadoona ay siyaabo kala duwan ay ugu falceliyeen bulshada soomaaliyeed la taliyaha arrimaha maamul goboleedyada ee xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa arrintaasi wax lagu xumaado ku tilmaamay isagoo dul istaagay in dagaalkaasi ay ka dambeeyeen dagaalamayaasha al-shabaab rag ay soo dirsadeen kuwa uu sheegay inay doonayaan in labada beel ee walaalaha ah in dagaal qabiil ay ka dhex oogaan waxa uuna sheegay in mar walba ay muhiim tahay in laga shaqeeyo loona istaago nabadda labada beel loona baahan yahay in si wadajira loogu istaago waxa uuna sheegay in qabiilada aysan qaadan isku dirka ka imaanaya dhanka al-shabaab labaad waxaan rabaa inaan waxyar ka sheego ee, dhacdooyinkii shalay ka dhacay gobolka shabeellada dhexe ma- degmada Cee- ceelbaraf ee ku saabsanaay dad ehel ah oo meesha marayo safara dhib gaaray aad iyo aadaan dhibkaas uga xunnahay ee, dadku waa walaalo waa ehel in laysdhexmaro waa waa- weligeed waa la isdhexmari jirin waa la isdhexmari doonaa wixii dhacay waa ka xunnahay waxaan leenahay intii dhimatayne allah u naxariisto inta noolne allaha allaha nabadgelyo siiyo inta dhaawacana allaha caafiyo dhacdadaas waxay ahayd dhacdo aad u xanuun badan dhallinyaro safarho meesha maraysay ayaa jidka jidkaas wax ku- ku gaareen meesha layada ceelbaraf waxaan leenahay dadku waa isdhexmariyaa waan isdhexmari doonaa wixii dhacay wax fiican waxa- waxa dhacay wax fiican ma ahayn haddii islaamnimada tahay haddii ehelnimada tahay haddii darisnimada tahay iyo hadday tahay ummadda soomaaliyeed yani dadkii ehelka ahaayoo shalay shabaabka ka guuleystayo guushoodii in lagu soo qatimo inay iyagu isdilaan oo isdhaawacaan oo jidka isu galaan wax fiican maahan waxaan leenahay wixii meeshaas ka dhacay waa ka xunnahay dhammaanteen soomaalida o dhan waa ka xun tahay dadka ehelka ah oo labada dhinac deganna waa ka xun yihiin waxgaradkana waa ka xun yihiin waxaan leenahay arrintaas arrin fiican ma ahayn arrin falxun ay ahayd arrin hore u dhici jirta ma ahayn in lagu baxo oo la dabagalo oo cidday waxgaareenna la- laga- la la daaweeyo Ee, dagaal walaal wuxuu ku dhammaadaa duudkaada itus meesha dadkaas waa ehel waa qaraabo waa deris waa ehel waa wiil iyo abti waa wiil iyo adeer waxaan aad uga xunnahay markii intii loo adeegsan lahay xooggooda iyo tiradooda iyo tayadooda in nimanka shabaab la yidhaha khawaariijta ayaga isku diraan oo ayaga ay jidka isu gala dhahaan oo ayagoo safar oo oo fasax ah oo meeshan fasax ka qaatay la- jidka loo galo waxa waxaa sameynaya dad waxgarad maahan dad ehelena maahan waa dad u shaqeeyo nimanka la yidhaha shabaab waxaan aaminsanahay anaga inaysan ahayn ee, fikrad fiican oo fikrad walaalnimo aysan ahayn aadaan uga xunnahay ugu dambeyntii waxa uu cambaareeyey dhacdadaasi isagoo ku tilmaamay inay tahay mid aada u foolxun odayaasha dhaqanka labada beel madaxweynaha maamulka hirshabelle siyaasiyiinta labada dhinac iyo dowladda federaalk soomaaliya ayuuna ugu baaqay inay si wada jir ah ugu istaagaan nabadda beelaha dega xaduudkaasi taasoo uu sheegay inay yihiin kuwo aan kala maarmin waxaan ka codsanaynaa dhammaan dadka walaalaha areas degan aagaas degan arrintaas in laga hortago si walaalnimaha looga hortago si derisnimaha looga hort- looga hortago la xurmeeyo wadajirka iyo derisnimada iyo ehelnimada dadkii wax gaareen waa ehelkiinnii dadkii wax gaarsiiyey waa ehelkiinnii waa isu imaan doontaan aakhirka waa heshiin doontaan colaadda ha la yareeyo isdhexmarka ha la ogolaado wax kastoo wanaagga wanaagga yani eh, kor- kor- kor u qaada ha la- ha la ayido Eh, waxaan leeyahay hirshabeelle do- eh, maamulka hirshabeelle waa maamul wanaagsan ee jiro ee shaqeeyo madaxweynihiisa iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa iyo golihiisa wasiirada waxaa leeyahay meesha ku baxa idinkii idinkaa maamulkiina tahay idinkay dadkiina yihiin kulliina dadkanaga waa yihiin laakiin adinkaa haddii usii isman madaxweyne cali guudlaa waxaan leenahay madaxweynuhu adigoo raalli ah dadkaas dad u dir guddi u saar odayaasha u yeer cuqaasha u yeer waxgaradka u yeer arintaasi deg deg wax looga qabto si isdhexmarka iyo walaalnimadii iyo ehelnimadii u sii jira- u sii jirto waxaan leenahay eh, waana isdeganaan doonaan waana ehel waana walaal waana xidid waa saaxiib waa deris waa abti waa ilmo adeer waxa maanta u qabsoom u qabsoomaan waa ujeediinoo guulaha ay gaareen iyo khawaarijta ay ula dirireen iyo jidkay heleen iyo shaqaday qabsadeen Eh, waxaan leeyahay marka in insha allahu tacaala in la xurmeeyo maxay ahayd wadajirka in la xurmeeyo isla jirka in la xurmeeyo eh, maxay ahayday dadka walaalaha oo dariska ah ama maamul ha ahaato waxaan kula talinaya odayaasha cuqaasha nabadoonnada ugaasyada salaadiinta cid kasta inay macnaha ay ay- jawa- ay- ay- ay taageerto eh, nabadda isu socodka walaalnimada ehelnimada duwaabka waxaan- waxaan waxaan ka codsanayaa inay meeshaas ku baxaan odayaasha waxaan ka codsanaya inay ku baxaan dhalinyarada waxaan ka codsanaya inay ku baxaan cid kasta inay hawshaas wax ka qabsato oy eh, maxay ahayd ciddii gacan ka qab- ka geys- ka geysato maamulkana waxaan ka codsanaya inay ku baxaan odayaasha dhaqanka waxaan ka codsanaya inay ku baxaan ciidamada aagga ku sugan waxaan ka- waxaan ka codsanaya inay ku baxaan arrintaas ka dhacday shalay ceel baraf yaysan soo noqonin yaysan ciifo keenin yayna isqabsi keenin yayna- yayna yayna- yayna keenin dadka inay ay kala kala irdhoobaan ha lagu baxo sida ugu quman ha la xaliyo cid kastoo wax garad ane ha la kaashado safiya cismaan cabdulle muqdisho maamulka shirkadda rotana oo ah shirkad maamusha hoteelo badan oo ku yaal dunida ayaa ku dhawaaqday dhismaha hoteelkii ugu horeeyey oo nooca loo yaqaan faf staris oo laga hirgelinayo caasimada dalka ee muqdisho safiirka u fadhiya imaaraadka carabta ambaashador xuseen cabdi xalane iyo mas-uuliyiin kale ayaa goobjoogayaal ka ahaa saxiixa heshiiskaasi oo dhex maray maamulaha premier bank jibriil xasan maxamed iyo madaxa shirkadaasi mashruuca lagu dhisayo hotelka rotana iyo adeegyada kale ee casriga ee uu yeelanayo mashruuca gateway complex ayaa noqon doona mid taariikhi ah oo dabooli doona baahida kala duwan ee dhanka ganacsiga iyo adeegyo bulsho sida howlalka shirarka cisbitaal dugsi qolo la jiifto iyo mool madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa dhowaan muqdisho ka daafuray mashruuca gateway complex kaasi oo muhiim u ah dowlad iska casriga ee soomaaliya shirkadda rotana hotel management corporation ayaa ah shirkad maamusha hoteelo badan oo ku yaal qaar ka mid ah dalalka bariga dhexe kuwa baalkaniska afrika iyo dalka turkiga dhegeystayaal halka warkaasi uu idinkaga imaanayo waa radio jawhar shabeellaha dhexe hirshabeelle soomaaliya haatana wararka dibadda gargaarkii ugu horreeyey oo cunto ah ayaa gaaray magaalada khartuum ee caasimadda waddanka suudaan kolonyo sida raashin mucaawino ah ayaa markii ugu horreysay waxay gaareen khartuum caasimadda dalka suudaan tan iyo markii uu dagaalka sokay ka qarxay bishii abriil ee sanadkii labada kun iyo saddex iyo labaatankii hay-adaha gargaarka ayaa in muddo ah ka cabanayay in khataro dhanka ammaanka ah iyo jidgoodooyin ay dhigteen dhinacyada dagaalamaya ee caqabad ku noqdeen gaarsiinta gargaarka muhiimka ah bishii may ergeyga gaarka ee maraykanka u qaabilsan suudaan ayaa sheegay in qiyaasaha qaar ay soo jeedinayaan in ilaa boqol iyo konton kun oo ruux lagu dilay colaadaha ka jira wadanka suudaan sidoo kale in ka badan kow iyo toban milyan oo ruux ayaa laga saaray ama ka barakacay guryahooda dadaallo kala duwan oo dhexdhexaadina oo la doonayay in lagu soo afjaro iskahorimaadida u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa r s f ayaa ilaa ay haatan fashilmay dhegeystayaal warwixii dalka iyo dibadda inaga soo gaaray caawa oo aad kala socoteen radio jowhar waa naga intaa ciddii warkeena sheegana waxay dib ugu daalacan kartaa baraha aynu ku leenahay facebooka iyo radio jowhar dot net